bima callamtana wabaalan calayna waxaynoo socday ama aan ku soo jirnay masaaligtii cillada bal markaa waxaan soo aragnay maslagii koowaad waan soo aragnay oo waa naska cilanimada sariixa ku ah ee macnaa isagu ay matalan cibaaradiisa iyo laftigiisa inoo faa'iideynayo cillo ahaaneen dee tacliilkaa mooye macno kale cibaaradu ku yimi aan looba isticmaalahayn waa kii sariixa ahaa waxaan bal markaa iyadana kii labaad ba aynu aragnay waa maslagan ay ku magacaabaan aliimaa wa tanbiih oo tanbiihna waa baraarujin iimaanna waa ishaaro macnaa waxa weeyaan lafdigiisan iyo cibaaradan uu kuba yimi sida kaa hore lafdigii dee isagu ciliyadan sariixa ku ama waxaan inuu cillo yahay tilmaamayay ee macnahaasun faa'iideynayo arrinku ma aha ee laakiin ishaaritaan iyo baraarujin ayaa bal matalan duruq kala duwan looga qaadanayaa ciliyadii ama cilanimadkii bal markaa isagii tii koowaad waxaama marka horeba uu kaba dhigay in daabitkiisu uu yahay xukun baa imanaya shareeca xaggiisii kaba imanaya xukumkaasna wasfi baa la socda oo isagii la xidhiidhsaday wasfigaa xukumkan ay dee markaa la jira ama laba socda haddaanu cilladii xukumka ahayn hadalkani wuxuu ahaan lahaa cinda alcuqalaa min baciiba macnaa waxa weeyaan iqtiraankan markaa wasfigii iyo xukumkii ka dhaxaysa ayaan wax faa'iido oo ay soo kordhinaysaa aanay jireenba bal dee markaa wuxuu noqon lahaaba wasfiga sheegitaankiisu kalaam xashwiya oo shaarica hadalkiisa lagaba dhowro ama shaarica hadalkiisa uu bedmad kaba nasahan yahay inuu kalaam aan faa'iido lahayn oo xashwiyo lagu tiriyo ziyaadown inuu yimaado aan wax faa'iidou leeyahy jirinba taas baa arrinku noqonaya oo jaanibkaa iqtiraan ee kalaamkiiba haddaan wasfigan cillo laga dhigin aanu kalaam muntadima aanu noqonahayn uu noqonayo hadal xashwi iyo ziyaado dee shaarica kalaamkiisana aan kuba iman taas baa deete maxay keenaysaa wasfigani inuu cilladii xukumkaa yahay bal haddaba isagaa qayba yeelanaya qaybihii tii koowaad baan soo aragnay oo talabaadna ama dee qaybtii koowaad oo laba inoo kala qaaday ama dee taraawin aan raacin lasin laysla baabun bay noqonayaan mide waxa weeyaan xukumkaa meeshii imanaya bal xukumkaasna wasfi bal matalan xukumkaas ayaa wasfiga la socda oo wasfigan cilladii ahoo dee ay bal matalan san xukumkaas ratibankan uu cilladii kaba ratibmayo ayaa waxa matalan ay tahay ama tacliiqa iyo tartiibtaas baa fa'dan sababiyada ama fa'dan tacqiibka fayadeysaa kollay dee macnaheeduna sababiyadaasuu noqonayaa ayaa ah waxa iskuba xidhaya ama tartiibtan keenayabo macnaa fa'dii baa waxay ku sugan tahay cilladii xukumkiina waa ka sii horeeya ama fa'dii baa waxay gelaysaa xukumkii cilladiina way kaba sii horeysaa labadaa suuro weeye mid markaa waan soo aragnay tii labaad baa markaa caawan xalay ku yar joogsanay oo markaa wuxu uhi taa hore maca mihaalkeedii waan soo aragnay aw tadkhulu way gelaysaayo alfaau fa'dii cala alxukmi xukumkii bay gelaysaa wa takuunu waxay noqonaysaana alcillatu cilladii mutaqadimatan mid sii ka horeysaba oo xukumka hortii timi ama wasfigii dee aan ka dhigaynay baabkan iimaiyo ama maslagan iimaa iyo tambiihaan cillada kaba dhignay ayaa mid kaba sii horeeya xukumka maanta laakiin fa'du waxay ku jirtaa xukumkii kamaa fii qowlihi tacaala wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa iyo wa qowlih ilaahay qowlkiisii uu yidhi wayas'aluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan faactazilu nnisaa fi lmaxiid taas ba bal markaa meesha imika halkan maxaa inooguba sugan xukumka eeg labada xukum waxa weeyaan faqdacuu aydiyahumaa xukum aayaddaa hore ku sugan weeye ta labaadna xukumkeedu faactazilu nnisaaa fi lmaxiidi waa faactazilu nisaadan baa xukumkii ictisaalkii iyo qadcigii aydida maxaa wasfigii la socday iminka xukumkii baanay fa'du gashay wasfiga ka horeeya ee maslaganna aynu dee cillo ahaantiisii aan kuba ogaanayno ama maslagani inoo tilmaamayo inuu cillo yahayna waa kaa horena wasfigii sariqada weeye kanna wasfigan xaydka weeyaan taas markaa eeg waxaa la sheegay cilladii baa horeysa fa'dana waxa weeyaan waa tii maalan dee tacqiibka keenaysa oo kol haddii dee wasfigaa iyo taa la helo xukumkaa fuliya ama kol haddii sifada ama wasfigaa xayd joogo xukumkan kale oo ah ictisaalkii ha laydinkaba helo bal markaa maxay noqotay imika halkan sida tii hore oo kale xukumkan laga ka ratibmayo wasfigii ayaa waxaa meeshii dee la socoto kolna cilladay gelaysay kolla waa tii hore un kolla xukumkay gelaysay fa'dan inoo faa'iidaynaysa sababiyo inoo faa'iidaynaysa taas marka haddaan wasfigan eeg asaariqu oo sariqadiia ama xaydkani aanu ciladii xukumkan keentay ahayn faqdacu iyo factazilu wuxuu noqon lahaa waxaan faa'iidaba halkan iyo macno uu samaynaya aanu jirin haddaanu isagu xukumkan wixii uu ka ratibmay ee uu ka dhashay xukumkan qadciga ama ictizaalkani aanu wasfigan maanta sariqada ama xaydka aanu ahayn oo ciladii xukumku taa aanay ahayn dee kalaamkuba kalaam muntadima ma noqdeen waana ilaahay subxaanaه wa tacaala kalaamkiisii wuxuu noqon lahaa hadalkani hadal xashwiyo faa'iido dee aan lahayn oo xukumkan waxa keenay inaynu meel kale kaba doondoonno iyo ciladii dee arrinkuna taas ma aha bal markaa waxa weeye taasna waa maslagan aan kuba jirno qaybtiisii hore oo ah xukumkiibaa wuxuu ka ratimayaa ciladii fa ama cilada gelaysaana meeshii ah waxaan iskuba xidhaya ee macnaha inoo faa'iideynaya ama xukumka gelaysa oo fa'du kolla xukumkiibay gelaysaa kolla ciladiisa laba mihaalan aragnay wayaltaxiqu bihada alqismi qismigan waxaa haleelayaoo la mid ah maa ratabahu wixii uu tartiibiyey uu ratibay arraawi raawigu bilfaa'i fa uu isagu ku tartiibiyo ujeeddadu xukum buu sheegay dee wasfina waa la socdaa markaas xukumkii dee waxaan wasfigan xukumkan kaba ratibmayana fa'dan imaka aan soo aragnee sababiyada ayaa gelaysoo raacsan kol haddii raawigu ahluluqihii uu yahay bal saxaabigii ama kayrkii saxaabigii aan kaba soo qaadno ama faqiih ha noqdaa ama yaanu faqiih noqonna arrinkani waa wax luga ku tacalluqsan marka in hadalkan sidaa uu soo dhigaa muxuu faa'iideynayaa xukumkan wixii uu ka dhashay ee faa'iide keenayba inuu ahaa wasfigan laba socdo ujeeddadu haddii raawi uu la yimaado cibaaradan ay ku sugan tahay xukumkii oo wasfi laguba xidho fa'daasna meeshii ay ahayd waxaan tartiibta iyo kala tacliiqa ama kala taratubka keenaysa isaguna waxaan kala mid dhigaynaa taasoo inagoo faqiihii wax kale uba eegin raawigii aan wax kale u eegin kol hadduu luqadii uu yahay luqadiina tan aan ka faa'iidaysanaynay wuxuu inoo faa'iideynayaa xukumkan maanta wasfigan kaba ratibmay inuu sababtii waxa weeyaan wasfigani sababtii xukumkaa yahay mithaalkiina waa kano ka qowlihii waa raawiga qowlkiisii uu yidhi waa saxaabine saha nabiyu sala allahu calayhi wasalama fasajada rasuulkii ilaahay uu sahwiyayoo markaasuu sujuuday wazanaa maacizun maacis baa sinaystay oo fa rujima waa la rajmiyey xadiidka hore saha nabiyu sala allahu calayh wasalam fasajada waa xadiid abu daa'uud iyo ay wariyeen oo cimraan ibnu xuseyn ay kaba wariyeen kaasba weeye xadiidkiibuu ahaa kan zanaa maacisun fa rujima waa xadiidkii saxiixayn iyo hayrkiiba kuba hayrkoodba kuba wada sugan oo bal jaabir ibnu samura waa saxiixaynta dhacday saxaabo kaloo kala duwanna dee kutubta kale inooguba sugan yihiin waa rajmiga maacis rasuulkii ilaahay markaa dee isagoo muxsana uu sinaystay uu rajmiyey isagoo xaddii ku oogaya isagaana yimi oo qartay maxaa imaka hadalku yahay imaka hadalkii hore waa mihaalkii hore inoo raacayaaye xukumkii waa fasajada ta hore ta labaadna farujima weeye waa rajmigan iyo sujuudani waa xukum maxaa bal maalan taas fa'dina waa tan gashay maxaa ka horeeya maanta was dee ah wasfi dee ficilkan de waa sahwi baan markan kaba dhigan sahwigii rasuulku waa wasfigan dee sujuudani ay kaba dhalatay zinadii maacisna waa waxa keenay rajmigan oo xukumkani wuxuu ka ratibmay waa waxaan ka horeeyey raawigu inoo sheego ama sahwigii rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ama zinadii maacisa haddii aan taa imika ciladii iyo sababtii laga dhigin kalaamkana kalaam muntadima muu noqdeen sahwiga sheegitaankiisa ama zinada sheegitaankeedna wax faa'iido inoo soo kornayd kalaam cabad sunbaabu noqon lahaa dee arrinkuna maaha haddaba bal naskii waan soo ogaano xadiid iyo qur'aanba waatan ku soo aragnay bal maalan laakiin haddii saxaabina uu dee maalan san oo kale xukum uu uga ratibo wasfi iyadoo fa'dana ama xukumkii ay gelayso ama xaggii kale haba gashee macnahan sababiyada ee maslaganna aan ku faa'iidaysanay alimaa watanbiih u inaan kaba qaadanayno ee ah wasfigaasi inuu ciladii xukumkan yahay ayaan ka qaadanaynaa uu inoo faa'iidaynaya oo saasuu uga cabiray kaa hore waxaa haleelaya oo yaltaxiqu bihada alqasmi maa rataba raawi bilfa waana ta aan soo aragnay oo imika macnuhuna wuxuu noqonayaa ysajada nebiyu lisahwi rujima maacisun lizinaahu bay markaa noqon maacisna xaayin zinadiisan baa loo rajmiyey nebiguna muxuu sujuuday waa sahwigiisii wax kale umuu sujuudin marka ciladii sujuuddu maxay noqotay sahwiga ciladii rajmiguna maxay noqotay zinadan cibaaro raawina weeye bal markaa taa lama odhanayo waaba intaasoo dee ijtihaad arrintani ahayd oo waxyaalo kale dee makaalkan maba imanayso bal taasi waa tii koowaad waana qaybihii aliman watanbih laha waliba inta kitaabka inoogu sheegan mooye ino kaloo dee kutubta roonroon ku suganna way jirtaaye laba tartiibu lxukmi xukumkii oo la ratibo macnaa xukumkii oo laga dee markaa ka ratibmayo wey cala alwasfi wasfigii bisiiqati shardi waaljaza siiqo shardi iyo jazo markaa xukumkii ugaba ratibmo oo macnu waxa weeyaan bal maalan meeshii xukun baa jira xukumkanna wasfi dee xukumkan ciladii jiro waa kan dee alimaam watanbiih aynu ka qaadanayo ama maslagan aan kuba sugayno wasfigaas iyo habkan kii hore waxaan soo aragnay xukumkan iyo ciladan dee inay fa'daas bal maalan ama ciladii ha gasha ama xukumkii ha gashay sawiyada faa'iidaynaysa wixii tartiibtan ama taratubkan ama tacliiqa inoo keenaya ay tahay tan arrinka wuxuu isu rogayba dee ficlu shardi iyo jawaabtii oo dee jazuhuna ficlu shardigan buu ka ratimaya kaba dhalanaya oo uu kaba ratimaya waa amhiladan sidaan kuba arki doono bal markaa marka iyada xukum meeshii jiro xukumkana wasfi xukumkan aan leenahay waa cilad uu laba socdo arrinkuna uu noqday bal dee inay saa uu ahaan jirayba dee shardi iyo jaza inuu jazahani wuxuu ka dhalanaya kaba ratimaya ee keenaya shardiga hore uu yahay taasna maxay inoo faa'iidaynaysaan kaba qaadanaynaa maslagan wasfigani inuu ciladii xukumkan yahay mihaalkana waaba kan mislu qowlihi tacaala waman yattaqi اllaha yajcal lahu makhraja waa mid waman yatawakal cala اllahi fahuwa xasbuh imaka ayn dee waa taa aan aragna waa jumlada shardiyada ah ee dee ficlu shardi iyo jawaabtiiba ah macnuu markaa muxuu noqday ilaahay subxaanaه watacaala makrajkan uu yeelayo shaksigan isaga dee bal uu yeelayo kan muxuu ciladiisu ay tahay waa halkan wasfigu inooguba sugan yahay waa dee inay jazuhu waxa shardigiibuu ka dhashay ama kaba ratimayaaye waa liajli taqwaahu taqwadiisa daraaddeed markaa muxuu noqday waman yataqi llaha dee halkaa wasfiga inooguba sugan inuu ciladii xukumkan ah yajcal lahu makhrajan uu yahay halkan kalena ilaahay wuxuu yidhi ruuxa isaga tala saartay isagaa wax kasta kaga filan oo kaafigiisa ah maxaa haddaba ruuxan ilaahay subxaanaه wa tacaala uu noqonayaa xasbigiisa ama kaafigiisa waa litawakulihi cala allah tala saarashadan uu rabbigii tala saartay ayuu noqonayaa oo bal matalan dee horena dee san ama umuuraha hore uba soo aragnay sababku waxa weeye waa waxaan xukumku uu sugnaanayo isaga caqibkiisa ama isaga uu ka dhalanayo kaba ratimayo dee shardigiina marka la eego siyaqdan oo kale siyaqdan oo kale muxuu kuba yimi oo bal maalan ama sabab uu yahay dee shardiga jazaha ku imanaya shardigiina siyaqdan oo kale muxuu sabab u noqonaya jazihii buu sabab u noqonaya marka ciladii bal maalan xukumkan muxuu noqonayaa waa dee shardiga waxaan inooguba sugan oo ama taqwadii halka hore ama tawakulkii oo litaqwaahu iyo litawakulihi ayaaba arrintan ilaahay subxaana wa tacaala kana makhraj uguba yeelaya kana uu xasbigiisa yahay bal markaa markay usluubka caynkaasoo keli uu yimaadana dee inagoo maslagan uu yahay maslagii ciliyadiisana aan ku ogaanaynay aliimaan watanbiih maxaan meesha kala soo baxaynaa arrinkuna sariix mahasa tii horeynu soo marray qaybtii hore dee shardigani inuu sababtii ciladii xukumkan yahay taas marka usluub sanoo kale uu yimaado mid saddexaad weliba waa qaybihii maslagan kuba imanaya alimaam watanbiih an yaxkuma inuu xukumo waweye ashaaricu shaarici bixukmin xukum uu xukumo caqiba xaadiثatin arrin dhacday ama xaadiثo dabadeeduun xaadiثadaasoo su-ila la weydiiyey canha xaadiثada xaggeed ayaa rasuulka ilaahay xukum sheegay oo maalan adigu su-aal baa rasuulka ilaahay la weydiinaya xaadiثaa la weydiinaya dee jawaabtii baa rasuulkii ilaahay xukun buu sheegayaa marka maxay noqonaysaa dee jawaabtan uu sheegay maxaa ciladeedu ay ahayd ama xaadisada xukumkan uu sheegay jawaabtan dee ah xukumkan kulansatay xukumkan ciladiisa iyo sababtiisu maxay tahay waa su-aashii haddaan la odhan waxaan saxaadisadaen su-aasha ku timi baa ciladii xukumkan ah dee kalaamku kalaam aan iskuba xidhnayn buu ahaan laha dhinac kalena maxaa ka dhalan lahayd dee ta'ahuru lbayaan can waqti alxaaja su-aal baa la weydiinayey rasuulkii ilaahay inuu ka jawaabaa la doonayay haddaan su-aashani ciladii xukumkan aanay noqon muu jawaabin bay ka dhigan tahay markaa bayaankii iyo caddayntii loogama fadhiyay weliba waqti loo baahanyay bay ahayde ayaan jir ahayn oo waatay aynu soo marray ta'ahurulbayaan can waqti alxaajana inaanu bannaanayn mithaalka isagaa sii caddayn doona ee laakiin guud waa suuradan idin dee idin si yar tilmaamay wadalika ka qowlihi sala allahu alayh wasalam lilacraabiyi waa mid aynu xalay soo aragnay muxuu ku yidhi ninkaa reer miyiga ahaa ee dee haweenaydiisii rabadaan u tegay ee u yimi isagoo wax weydiinaya ictiq raqabatan waa xukumkii waa kan qoor xore ictiq raqabatanna maxay ahayd waa xaadisadaa la weydiiyey caqibkeeda waa jawaabtii su-aasha ayaa tan ahayd waa jawaaban iyadoy taasi jawaab kaba tahay lisu-aalihi su-aashiisii uu weydiiyey ay jawaab u tahay can muwaaqacati ahlihi ehelkiisa utagii uu u tegay fii nahaari ramadaana walxal huwa saaimun uu sooma yahay marka maxaa tan waa masalkii iyo alimaam watanbiih baan kuba laabmaynaa fa inahu macnaa waa qowlkan rasuulkii ilaahay ama jawaabtiisani daliilun waxa uu daliil u yahay dee kuba cad yahayba calaa kowni lwiqaaci wiqaacan iyo jimaacan haweenaydii loo tegay maalin rabadaan ninkani uba tegay ahaanshaha uu yahay cilatan cillo uu yahay liwujuubi lkafaarati kafaarada wujuubkeeda oo macnihi markaa muxuu noqonayaa waxa uu laba mid yahay oo isagoo de xayu waaqacta waana qiyaaskutu inooguba imane xayu waaqacta factiq isagoo yidhi oo kale kol haddii aad kur tagtay oo haweenedaadii aad arrintaa kuba samaysay qor xore haddii kale si aan soo sheegnay su-aashiiba waxay noqon lahayd jawaabteedii ma jirteen waxay iman lahayd ta'ahurulbayaan can waqti alxaaja hadalkana dee hadalkaa aan intidaamba kaba dhaxayn ee maciib cinda alcuqalaa ah ayuu noqon lahaa ama dee tanna waxay iska noqon laha inu kalaam aan kan hore lababa socon markaa tani maxay inoo keenaysaa xukumkan jawaabta kuba yimi cillo maxaa u ah waa arrinkan su-aasha kuba sugnaa ee xaadiisadan la weydiiyey haddii kale kalaamku iskama xidhmeen arrinka aan sheegayna waa kaba dhalan lahaa arrin afraad ama oo de isagu waa qaybihii maslagani ama aqsaamihiisii mid kaba mida an yudkara in la sheego weeye ama an yadkura inuu sheego maca alxukmi xukumka waaba dee shaaric ama rasuulka ilaahayba xukumka maciisa shay-an shay uu sheego low lam yuqadar haddaan la qadarin altacliilu cilayn bihi shayga uu sheegay xukumkii laba socdo ciladii xukumkan inuu yahay haddaan la qadarin lamaa kaana aanu ahaadeen lidikrii sheegitaankiisa faa'idatun wax faa'iidaya halkan kalaam aan dee meelba macno lahayn oon halkan wax faa'iiduu leeyahe jirin u noqon lahaa haddaba kaasi waa huwa qismaani laba qaybood buu kala baxaa oo qaybtan afraad weliba qayb shanaad baa inoo dambaynaysa waxaanan leenahay intaa waabay kaba rooyin dee waxyaalahay culimmadu kutubta usuulka inoogu soo dhigtaane muxuu sheegayaa xukun baa rasuulkii ilaahay sheegaya xukumkii laakiin waxbaa la socda waxaan la socdaa taa u shayga kaba cabiray haddaanu ciladii xukumkan ahayn wax loo keena hadalkanoo loo sheegaaba ma jirteen sheegitaankiisana wax qiimoo uu yeelan lahaaba ma jirteen kalaam aan macno lahayn oon hadalkan qeybba ka ahayn buu noqon lahaa rasuulka ilaahayna kalaam sidaasi kama soo fulayaba haddaba isagaa laba suuro ama laba qaybood noqonaya midi waa tan laba waa tan ta koobaad an yastandiqa inuu ka hadashiiyo weeye uu ka dhawaajiyo asaa'ila kii weydiinaya can alwaaqicati dhacdada biamrin amar daahiri lwujuudi layska wada garanayo oo wujuudkiisu wax muuqda yahay istindaaqo halkan macnaha dee saa'ilkii baabuu su-aal kale ku celinaya waxaan uu weydiinaya su-aalka marka dambe uu isagu dee kuba dhawaaqaya ama uu ku jawaabayo saa'ilkuna waa arrin ruux kastaaba iska garanayo iska daahira oo layska muuqata bal markaa taasi markuu taasi dhacdo arrinkanna waa arrinkaa daahirka ah uma yadkuru wuxuu sheegayaa ama alxukma xukumkii buu sheegayaa caqibahu amarkan daahiralwujuudkee uu ku xambaaray raawigii waa istindaaqa wuxuu gaba jeede dee su-aal ahaan ugu xambaaray raawigu inuu sheego arrinkuna wax layskaba garanayo uu ahaa marka taasi ay dhacdo ayuu xukumkii sheegayaaba rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka maxay tahay dee haddaynaan qadarin arrinkan maanta daahir alwujuudkae layskaba garanayay laakiin rasuulkii ilaahay bal si uu xukunkan ugaba ratibo ninkii su-aasha weydiinayay uu dib ugu celiyu weydiiyey oo ruuxina markaa uu kuba jawaabay haddaa waxa uu ruuxan ka soo saara eeg waxaan uu ka soo saaray markaa uu ka dhigay mid isagii sheegaya aanu ciladii ahayn xukunkan istindaaqan iyo su-aashan iyo ku-celintani qiimaba ma yeelateen wax faa'iido oo meesha ugu sugnaan lahaa kalaamkaba markaa dee meel uu kaga jiri lahaana may jirteen bal mihaalkii muxuu yahay waaba ka qowlihi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yidhi lamaa su-ila markii la weydiiyey can bayci rudabi bitamri rudabku waa timirtu marka ay hagaagun u bislaato inay weli timir noqon timirtu waa marxalo dambe oo tan kuba xigto oy engegtay way ka qoyantahay kaba macaan tahay kana roonroon tahay haddaba rudabka iibitaankiisa la iibiyo bitamri timir oo rudabkii markaasuun dee ama markaasuun ha la gooyo ama geedkii ha kuba sugnaadee in timir lagu iibiyo rasuulka ilaahay markii la weydiiyey dee halkuu odhan lahaa waa bannaanya ama ma bannaan eeg ayuu raawigii shay dee iska daahira ayuu dib ninkii saa'ilkii weydiiye o wuxuu yidhi ayanqusu miyuu nuqsaamayaa alrudabu rudabku idaa yabista markuu engego oo rudabkan aa leedihin timirta aan ku iibino marka iminka waa qoyan yahay ee uu engegay waxaan dee ay ka baxaan waxani ma dhinmayaayo intan hore ma ka yaraanaya ma nuqsaamayaa dee taasna shay daahiroo la wada garanayo weeye waa wax qoyan oo bal masalan dee ruduubo ziyaadaah iyo waxyaalahaa leh mud siyaada aba dabadeed marka uu muddo joogay la engejiyo way engejin jireen xaaladan timirta ah ayuu noqonayaa oo kale dee laba kaydsadee dee taasoo muddo dheer joogaysa nuqsaani markaa way ku imanaysaa oo taasna shaki kuma jiro waana wax la yska wada garanayay rasuulka ilaahayna ninkan dib buu u weydiiyey oo ama ciddii su-aasha weydiinaysay waa kasan weydiiyey marka rasuulkii markuu taa helay iyagii ay ku dhawaaqeen maxay yidhaheen qaaluu nacam haabay yidhaaheen arrinkuna waa kaa ulaa daahir alwujuud weeye qaala markaa wuxuu yidhi falaa idan ay markaa falaa ay falaa yubaacu rudabu bitamri timirtii iyo rudab layskuma iibinayo idan kol haddii arrinku sidaa yahay oo nuqsaantaasi ay jirto ina rudab iyo timir layskuma iibinayo taas baa rasuulkii ilaahay yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal xadiidkana horta asxaabu sunan ayaa wariyey sacd ibnu abi waqaas baana xadiidkiisii uu ahaa falaa idan beddelkeedana kollay in badan waxaabay kuba wariyaan fanaha can dalika markay saa ugu jawaabeen rasuulkii ilaahay beeca caynkaasa ayuu nahiyeyba taasba wey ibnu kaiir baa wuxuu ku yidhaha kitaabkiisan la yidhaaho irshaad اlfaqiih waana kitaabbin takhriij xadiid ah waxaanu ku takhriijiyaa kitaab dee fiqiga shaaficiye oo macnaa kutubtiisa roonroon ee maraajicda asiilka ah waa kitaabka atanbiih la yidhaaho ee abu isxaaq shiraazi leeyahay ee waana ninkan muhadabka nawowiya ay sharxeen un leh ayaa tanbiihna leh koley ibnu kaiirna kitaabka u xifgo kutubta xifdisnaa bay kaba mid ahayd kitaabkaas buu takhriijiyeyoo axaadiistiisii irshaad ulfaqiih buu ku magacaabay waana la madbacaysan yahay laba mujalladoo dee aan saa usii waaweynayna adigu laba mujalladoo caadiya ayuu ku madbacaysan yahay isagoo koley dee bal matalan malaha la taxqiijiyeyna welibana kutubtan kale takhriijka dee xasbasan aniga aragtideeda waxa uu kaga duwan yahay baa jirto oona kuwaasoo kutubta takhriijku talkhiis oo kale iyo nasburaaye iyo diraayada kitaab isna diraaye la yidhaha nasburaaya laga soo gaabiyo xaafid ibnu xajar leeya oo isna madbuuca iyo dee kutubtan kale badrulmunir iyo kutubta adigu takhriijkee badan aan aragnay ama wixii aan kaba aragnay inta badan xadiidkii qayb bay ka soo dhigtaan markaasay ciddii xadiidkii dee kitaabkay takhriijinayaan kuba sugnaa markaasay xadiidka ciddii warisay iyo bal hadday kalaam derajadiisa kuba leeyihiin iyo umuuraha kol ay dheereeyaan iyo kol ay gaabiyaanba ay dhigtaan laakiin arrintiisu isaga waxa weeye markuu xadiidkii kitaabkaa dhacay xadiidkii buu iska soo wada dhiganayaayo dee waxa weeyaan marka la eego isagu qidco yaroo xadiidkii ama soo dhiganayo haddii looba qaato oo kitaab diraaso laga dhigay kuwa kale kitaab diraaso ma noqonayaan kitaab diraaso axaadiis axkaam looga jeeda uun oo caadi toos loogu aqrisay iyadoon kitaabkiiba lagu xidhin waa arrin kaba suurto gelaysa isaga habkiisa u dhigay waliba arrinta kolkol haddii masaladu laba qowl ay lahayd shaaficiyada ama laba waj oo kale oo wej dee daliilkiisii uu soo dhigtay saaxiba tambiih oo kale waa in badan waa ishaara bal wejkaa labaadna waxa u noqon karaa xujo wuxuu u noqon karaa haddaba kitaabkiisa waa intan uga jeeda ayaa wuxuu ku yidhaahaa irshaad ulfaqiih kale kitaab kaleo tuxfatu daalibi nebihi la yidhahna uu leeyahy lakiin kitaabu suula ayuu ku takhriijiyey laakiin kaas sida kutubtan kale ayaa dee alfaadaha sidaa uma sii wada dhameeyo isaguna waa kitaab aad loo taxqiijiyeyba waxa weeyaan mukhtasarka ibnu xajiba oo suriga ayay takhriijkiisaya markaasa cibaara wuxuu yidhaahaa xadiidkan waxay a'immadu u daliishadeen waa cibaaradiisii qaacido weyn ayay u daliishadeen oo baabkan kuba sugan ujeeddadu waa baabka ribada kuba sugan kolley habeen dhaweydna aan isku yar baraarujinayna qaacidada wuxuu cibaaradiisi haddaan eega qaacidadaasna waxa weeyaan buu idha ana aljahla bilmumaahalati ka xaqiiqati almufaadala iyadoo wixii haddii rabowiga ahaa isleekaantoodusan oo kale lama garanayo markuu nuqsaamo intay noqon doonto inta uu kan ka yaraan doono lama garanayo dee wixiina haddii markii hore laysku qiyaasayna way kala yaraanayaan waxay la mid tahay baabkan iyadoo la ogya ama ay xaqiiqo tahayba inay kala badan yihin macnaa iibkeedu ma ansaxayo weeye riba haddii kale kaba imanaysa aan halkeedii usoo noqono falow lam yakun haddaanu noqon nuqsaanu rudabi rudabka nuqsaantiisan bilyubsi engegan uu engegay uu ku nuqsaamaya oo markaa ay arrintu noqoto cadamulcilmi bilmumaasala meesha ay kaba timaado cilata lilmanci mancinta rasuulkii ilaahay yidhi falaa-idan ama fanaha can daalika uu yidhi haddaanay cilladeedu ahayn wixii isleekaantoodan la garanahayn inay timir iyo timir weeye in la isleekaysiiyo weeye haddii laysku iibinayo la kala qaato dee wixii hadday labadan kala noqdaanna lama garanayo si ay isu leegyihiin marka cilladu haddaanay nuqsaantaas iyo inaan laga jaahil yahay mumaasaladii aanay ahayn lakaana alistikshafu canhu weydiinta hore waa istikshaaf waa dalabkan rasuulka ilaahay dalbe waxaan inay u caddeeyaan oo kale istikshaafkaas canhu can hada alamri oo nuqsaantana amarkan daahirulwujuudka ayaaba muxuu noqon lahaa lagwan hada lagwiyuu noqon laha oo bal maanta tani haddaanay cilladii ahayn nahyigan keentay su-aasha hore maxaa keenay weeye su-aasha hore iyo taas oo dhan baa laqwi noqon layd markaa taasi waa qayb imaka taas oo imaka tii hore bal maalan taasi waa labadan qaybood halkan noogu kala saaray mid ahaan marka cilladii maxay noqotay waa arrinkan ah dee inaan mumaasaladoodii la ogeyn nuqsaantan hadhow kuba imanayse jahli bilmumaasala cilladii manciga halkana xadiidkana suu khazaali yidhaaho oo kale bal dee wej in ka badan oo aan cilladnimo ka qaadanayna kuba sugan fadani tii tacqiibka ahayd ee sababta faa'iideynaysa way tahay oo halkii hore inoo gelaysa ee ah marka ciladii iyo xukumkii dee bal matalan la isugu xidho ama iyo wasfigiiba dee fa'daas oo kale halkaa way inoo geli oo kale idantanna idan litacliil bay u timaada arrinku hadduu saa yahay weeye oo xaaladu ay saa tahay dee xukumku taama noqonayoo kale iyadina way uba imanaysaa oo kale dee arrinkan kale uu sheegay maslagan alimaa wa tanbiih oo ay nuqsaantan iyo umuuraha halkan ah oo saddex arrimood baaba cillo ahaan halkan laga wada qaadanayaa buu idhaa laba an yacdila waa kii labaad inuu leexdo oo fil jawaabi jawaabtii su-aal baa la weydiiyey dee jawaabteedii baa laga sugayey xaggii jawaabtii baa noocii su-aasha ahayd ama su-aashii inuu toos uga jawaabo kaba leexanayaayo wuxuu u baydhay ama u leexdayba ilaa nadiiri maxalli su-aali su-aasha maxalkeedii wax u nadiira oo ujeeddadu halkan su-aashu waxaan ay kuba timee maxalkii su-aashaa shay isagu u nadiira oo la arka xukunkiisana laba garanayay kiibuu u baydhay oo uu dee maalan kan isagoo sidee tanna loogaba fahmo ama labadoodii isugu xidho kolley waa halkii qiyaaska markuu inoo soo daliishanayo waxyaalaha inuu xujaya u daliila xadiisu hore inooguba soo qaaday weeye marka muxuu idhi marka dambaan eegi doonaa cibaarade kamaa ruwiya si la wariyey annahu sala allahu alay waslm cibaaradan marar horena waan soo aragnay waanan isku baraarujinay sababtuu siiqadani waa siiqo tamriid xadiidkuna waa xadiida saxiixa ee siiqadii lagu soo naqlin jiray maaha dee mararna waa ti aan hore u soo aragnay annahu sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay lamaa sa'alatu markay weydiisay alkhascamiyuta haweenaday reer khascam can ilxaji can ilwaalidayn xajka labada waalid laga xaja ay weydiisay muxuu rasuulku yidhi eeg waxay tii dee waalidkii ma ka xaji karaa bal haddii san rasuulku wuxuu ku yidhi halkii uu dee odhan lahaa waad ka xaji kartaa iyo kama xajaysid midun uu odhan lahaa ara'ayti bale waxaad ka warantaa low kaana calaa abiki aabbaha korkiisa hadduu yahay daynun dayn oo aabbaha dayn aadami uu jiro oo dee lagu leeyahay faqadaytihi aad kaba gudo markii hore faqadaytii baa inoo taalay imaka halkan markay soo noqotay faqadaytiihi oo ta'diina iyaabaa kaba dambaysa dee ficilka maadina markaa ay uu yahay imaka haweeney lagulaba hadlayo akalti iyo sharib sharibti iyo wax lamida akaltii iyo sharibtii iyo lama odhanayno ya-daasi meel ay ka timaadaa ma jirto laakiin waa wax soo noqnoqoto kutubta iyo meelahan dhacdhacda sababtuna wax kale maaha ya meel kale maahe waa kasradii ta'da oo la ishbaaciyo oo la jiiday oo dee markaasaa kuba qoranto waana wax soo yar noqdo meelo kala duwan lagu arko laakiin maaha wax dee jira ee waa kasradan ishbaaceedii jididii baa markaa tan keentay un wax kale maaha ee waxaan leedahay maaha un qalad kitaabkeennan ku sugan maaha meelo kala duwan baa ku arkaysaan cibaarad kala duwan bay dhacdaa ee markaa waa nooc ishbaacun weeye wax kale maaha akaana yanfacu bal haddii dayn lagu leeyo dad ay ku leeyihiin dhintaynaba aabbahaa ood ka bixiso akaana yanfacu taasi waxuma u tiriray daynkiiba kaga bixi lahaa qaalat nacam haabay tidhi qaala wuxu uhi fadaynullahi axaqu an yuqdaa daynkii ilaahay baa ku xaqleh oo ka dadka kaga xaqleh in la bixiyo oo taas waxa weeye macnuu markaa waxa weeye cibaaradani fa yufhamu minhu waxaa laga fahmayaa hadalkan nadiiru maxali su-aal dee maxalkii su-aashu wuxuu ahaa xajkan iyo daynkan ilaahay ama xaqan ilaahay buu ahaa rasuulka ilaahay muxuu u baydhay su-aashii jawaabteedii wax u nadiiro oo ah dayn aadami uu leeyahay oo laakiin maydkii lagu leeyahay kanna waa dayn aadami maydkii ku leeyahay kanna waa xaq dee ilaahay kuba lahaayoo kale marka macnaha labadooda ka wada dhexeeya muxuu noqonayaaba oo macnihii dee labadooda ka wada dhexeeye la weydiinayay waa inuu bal maalan wax dee ruuxii dayn ahaan ama xaq ahaan loogu leeyahay midna xaq ilaahay haba noqde midna xaq ibnu aadam haba noqde marka maxaa lagaba fahmaya fa yufamu minhu tacriilu bikownihi daynan inuu waxani dayn yahay dee tacliilkan baan kaba qaadanan kan xajkii oo sidaa daynka kale loogaba bixinaya balkani kaga xaq leeyan bal xadiidka habeen dhaweydna waan soo aragno markuu qiyaasku inoo bilaabmay habeenkiina kolley hadal ishaare aan lahaa waxaan leeyahay haweeneydan reer khascam kolley xadiidkeeda bukhaari iyo muslim iyo qolooyinkan kale oo usuusha afarta a leh macnaa umuhaadka lixda abaa xadiidku waa ku sugan yahay kollayna lafdigan san uguma sugnaa umuhaadka walow anigu dee ruuxaa socotada aan ahay bal qolooyinkiina dee joogee maktabadahooda u dhowyiina waa wada tatabuci kartaanba oo waxaa la arkaa maaha isaga una ibnulxaajimna kitaabkiisa sida dhaco wey dee qolooyin kale oo usuuriyiina dhaco la arkaa shanqida dhaco sharxa kookabnuur dhaco meelo kala duwan dhaco inay cibaarada san iyo si ku dhow usoo naqliyaan khascamyadu xadiidkeedu waa xadiidkii maalintii rasuulkii ilaahay musdelifo uu ka dhaqaaqay subaxdii mine uu kusii jeeday isagoo fadli ibnu cabbaas la saaran yahay raaxiladii haweeney ay dee dariiqa dumarma ay rasuulkii ilaahay ay su-aasha weydiisay waa haweeneydii xadiidkana kuba timi inay dee aadna u qurux badnaydo isaguna eegaya fadligo kolba uu rasuulka ilahay xagga kale ujeedinayay iyadna bal markaa su-aashay weydiisayna waa aabaheed inay fariidadii xajku soo gaadhay isagoo weynaaday oon dee raaxiladii qaban karahayn oo markaa ruux nool baabu ahaayo taasay weydiisay bal xadiidkeedu taas buu ahaayo umuurahan loo dariishaday ama halkan usuuliyin kala duwan kollay lafdiga ama siyaaqa khaasatan usuusha inooguma sugnaanayso laakiin maxaa jira axaadiis xadiis ibnu cabbaas warinaya haweeney juhayna reer juhayne ahayd oo rasuulka ilaahay su-aashan weydiisayoo bal lafdiga uu ahaaba dee taas oo kale kan mid aada uguba dhow lafdiga bukhaari oo kale markuu tan uu yidhi ee uu rasuulka ilaahay sana dee intuu yidhi ay uguma jawaabeen inuu yidhi dee waxa weeyaan uqdu llaha fallahu xaqu bilwafa oo kale ilaahay xaqiisa haddaba u guda oo kale xadiis isaguna nasay warinaya fadli ibnu cabbaas iyo ibnu cabbaas iyo labada wa waa axaadiisyadna baabkan inoo gelaysa oo markuu su-aashan la weydiiyey halkan faydaynullahi bedelkeeda un ay dhacday xuja can abiika haddaba kol haddaad taas daynkaa kale kaba bixin lahayd aabbaha kaba xaj oo kale bal waan helaynaa shawaahid kale iyo umuuro laakiin xadiidkan khascamiyo markii horena saa inoogu soo noqday walow dee imika aanan lahayn saas riwaayaadkii waan idiin wada hayaa oo kale laakiin waa tan bal idinkaan idin leeyahay ciddii bal ihtimaamkaa leh dee yar taasna l waa dhib ma laha oo suushii lixda ahayd dhammaan xadiiskii dhib yaraan baa looga wada helaya kitaabulxaj baa laga wada helaya haweynada khasamyada bal yar muqaaraneeya in lafti saasi ay kuma sugan yihiin bal horta waayo imaka waa iga dheri waan filayaana hadal ibnu kasiir oo mukhtasarka uu ibnu xaajib ku lahaa markuu san usoo qaatay inuu lahay lakiin kitaabkii baa iga dheer hadalkii bal cibaarada inu hagaaguma soo wada naqlin kareen bal muhimku laakiin xadiisku dee axaadiis kaloo lamida inoo jira macnihina waa inoo keenaya halkaa maslagii alimaam wa tanbih baan kaga baxnay almaslaku thaalisu maslagii saddexaad alijmaacu cala alcilati ciladii oo laguba ijmaaco weeye oo waa maxay fainahu shaniya mataa wujida marka la helo alitifaaqu iswaafaq min mujtahidi lummati ummadda mujtahidiinteedii dadkii kale maahe cala alcilati cilo iskuwaafaqe iskuwa waafaqeen la helo ciladaasi cillo inoo sugan oon qiyaas inoo gasho inuu suwartii kalena uga qiyaas qaadanayn noqonoo saxa waxa ansaxaya tacliilu biha macnaa waxa weeye waxay halkan uga jeedaan culimmadu inay ciladu ijmaac kuba sugnaanayso inay ummaddii ama mujtahidiinteedii ay ku ijmaacdo xukumkan ciladiisu inay taa tahay macnaa xukun baa jiroo shaarica xaggiisii kaba yimi mujtahidiintii ummadda ayaa waxay ku ijmaacayaan xukumkani cilada uu leeyahay inay tahay ciladaas bal maala rasuulka ilaahay qowlkiisii laa yaqdi alqaadi wa huwa qadban oo ruuxii qaadiga ahaa yaanu xukum xukumin oo dad aanu kala saarin isagoo cadhaysan dee waxay ummaddu markaa ku ijmaacsan yihiin oy ku ijmaaceen mujtahidiintu cilada xukumkani leeyahay hadda xadiidkiina inay shuqru lqalbi ta qalbigiisii baan dee ruux dacwo dhegaysan karo o u fiirsan karo ta aanayno qalbigiisiiba mashquulah oo idraaggii fiicnaayo umuurahan dacwada iyo dee waxayda hareeri laha baa meeshii wax raad kuri uu jiraa ciladaas way kuba ijmaaceen marka maxay taas keenaysaa dee ciladii maan waxaan haysanaa cillo lagu ijmaacsan yahay oo masaladii ah arrintuna cadhay ahayd halkaa qiyaaska halkuu inooga soo gelaya waxaa looga qiyaas qaadanaya wax kastoo qalbigii shuqlinaya markaa wax kastaoo ruuxan qaadigaa ama xaakimkiia qalbigiisii shuqlinaya oo hadhow raad iyo taasiir ku yeelanaya idraaggiisii iyo fahamkiisii iyo istixdaarkiisii iyo bal la socodkii bal umuurahan taasoo dhan dee waa markaa xukumkii waa iskaba daynaya waxaa kaba mid ah ummaddu ama culimada islaamku iyo mujtahidiintoodu inay ku ijmaacsan yihiin walaalkii labada aabbo ama aabbiyi hooyo in laga horraysiinayo walaalkii xagga aabbo xagga irsiga uu kaga horraynayo waxaana cilladu ay tahayba meeshii laba nasab baa uu wada wataa aanikani wadan waana dee hooyona way ku kulmeen aabbana way kuba kulmeen bal maalan taasoo kale markay kuba kulmeen qiyaas baa dee abwaab badan markaa kusoo gelaya masaladan irsigii waa ku ijmaacsan yihin waxaa dhici karta masaa'il kaloo arrinkani jira oy kolkol ay iskuba khilaafaan waa jiraya laakiin qiyaaska halku kaba imanaya hadhow wilaayadii nikaax oo kale dee hadday iyagu noqdaan oo aabbihii aanu joogin oo kale keebaa yeelanaya dee waatan oo meeshii quwadii imaka way siman yihiino laakiin quwadii baa halkan lagu kala horraysinaya taasoo kale qiyaaskii baa soo gelaya oo kale bal maalan oo taas baa soo gelaysa salaaddii janaasa haddii la yidhaha ruuxii aqrabkiibaa dee kii ku xaqa lahaa yahay caaqiladii oo kale keebaa kuwa horeynaya oo kale umuuro hadduu u dardaarmo kani dee aqrabu lqaraaba oo kale uu dardaarmo iyagu kuwii u sinaayihiin dee isagii markaa kan oo kaleo lasoo horeysay macnaa surooyin bay kaba imanaysaa markaa qiyaaska gelaya ee muhimka looga jeedaa waxa weeye halkan inay ummaddu ama culimadii dee mujtahidiinteed ay ku ijmaacaan xukumkan cilladiisu tan inay tahay markaa wixii kale suurooyinkii kalea ayaa markaa hadhow qiyaaskii kaba imanayna xukumkaas waaba naskii baa kuba yimi cilladiisii baa lagu ijmaacaya taasi weeye macnaha maslagan ah dee ijmaac baa wax ku sugnaanayaan oo dee balbarhkood ay horraysiyaano ta koobaadba ay kaba dhigaan waa kan misaal kale ayna sheegayo misaalu dalika buu ihi asikaru yaridii weeye faqad ujmica waxaa lagu ijmaacay calaa annahu cilatun cillo inuu u yahay lihubuuti lwilaayati wilaaye sugnaanshaheed cala almaali maalkan uu kaa yari leeyahay in dee cid kale ay gacanta ugu hayso bal waalidkii oo kale ama ciddii wilaayadiisa lahayd inay cilladan ruuxan yar en weli qaan gaadhin xoolihiisa loogu haynayo balkii agoonka haba noqoto dee ilaa uu rushdigiisii kaba gaadhayo waa wilaayo sugan oo sharcan sugan waa xukumkaa jira cilladiisu inay yaridan uu ruuxu yaryo inuu wixii sii dhowran karayn dhaqaalaysan karayn maamulan karayn ay tahay bay ku ijmaaceen suurada ma ku ijmaaceen fa yuqaasu markaa calayhi waxaa looga qiyaas qaadan alwilaayatu cala nikax de haddii gabadhiba ay markaa yar tahay oonay weli qaan gaadhin wakti idan iyo waxyaale laga sugo aan ahaynoo ballay dhacdo in la guuriyo oo kale dee waktigan idankeedu wax qiimuu leeya wax kasoo qaad ma lahoo kale de hadday wilaayadaasi sugnayd tana way sugnaanaysaa waya waa noocii qiyaaska imanayay bal xag ijmaac tartiib adila halkaas ciladii iyo masaaligteedii baan kaga baxaynaa qiyaas oo dhanna baabkaas waan kaba baxnay kolley kitaabkiina oo adugu kolley umuuro qiyaaskii un inooga fudud baa inoogaba hadhaya biidn illahi tacaala tartiib aladilati adiladii oo la tartiibiyo horta in adiladii dee bal intii ugu ahamsadeed ama la isku waafaqsadaa waan soo aragnay kitaabkao mukhtasara daraaddeed adilo ama ka ay kaba cabiraan adilada la iskuba khilaafsan yahay sida qowlkii saxaabiga oo kale iyo bal umuurihii kale laba socdee badnaa ee halkan ay soo dhigan jireen oo dee ay tirin jireen kitaabkii inooguba iman istisxaabu yar ishaaro un mooye walow dee umuurahaas ay barhkood ishaaradooda ay imanayso waayo kitaabkaa taa mukhtasara intii dee kollay maxal wifaaq ahayd baa si fiican ba inoogu soo carudiyeen iminka halkan waa tacaarud marka uu yimaado oo kale sida loo kala horraysiinayo bal taas bay tahay tartiibta adiladu waa taasunbay ku timaadaa se kuweebaa mudnaanshaha yeelanaya haddii bal tacaarudu yimaado ama adiladii sidaan u tartiibsanaynaa wa tarjiicu bacdiha calaa bacdin iyo barhkooda la raajax yeelo barhka kale laga raajax yeelo tartiib aladila aladilatu jamcu daliilin waa daliil jamci wاlmuraadu bihi huna halkan waxaa looga jeedaa maa tahbutu bihi اlaxkaamu axkaamta waxay kuba sugnaanaysaa asharciyatu sharciga axkaamtii sharcigeed wixii lagaba qaadanayay inooguba sugnaanaysay wa min alkitaabi kitaaba wasunati walijmaci wاlqiyaas iyo wa qowli الصaxaabiyi masalada qowl صaxaabina maynaan soo arag oo kale ee taas kitaabka mukhtasara kollay kalaamkeedna way leedao dee culimada qaar mowqif gaara kaba joogaa way jiraan ee suurooyin maxal wifaaq iskaba noqon karaa way jiraan ee bal qowlkii صaxaabiga oo kale markaan nidhaahno waa xujo iyo walistisxaab isaguna istisxaabkii marka dee daliil xukumkii noo caddeeye la waayo oo kale waa halkii albara alasriya ay odhanayeen ama alcadam alasri ay kaba cabirayeen oo kale oo bal matalan dee in cadamkaa hore iyo inaan waxaas dee bal matalan aan iyo daliil la-aanta ama xukum la-aantaa hore ee markaa hore jirtay intaan takliiftu iman aan iska wadano kolle dii aan daliil aan kuba sugno wixii aynaan haynba bal umuurahaas ayaa looga jeeda horta adilada watartiibu fi luqati tartiibku xagga luqada jaclu waaxidin mid yeelitaankii weeye oo min shay-ayni laba shay kaba mid ah aktara wax kaba badan fii rutbatihi martabadiisa la yeelo allatii martabadaasoo yastaxiqaha u mudanayo macnuhu waxa weeyaan ashyaa bal laba ama saddexa oo mid kasta mansiladii uu isagoo u qalmayey ama uu mudanayey aan laga laga dee sarraysiin lagana hoosaysiine mansiladiisii la dhigo oo markaa waxay noqonaysaa siday u kala xoog badnaayeen oo loo kala horraysiiyo mid kasta mansiladiisii uu mudanayey dee la dhigo taas baa tartiibku noqonaya wamacluumu waxaa la og yahay ana aladilata sharciyata adilada sharcigii mutafaawitatu fi lquwati xagga quwada way ku kala tagsantao way kala xoog badan tahay fayuxtaaju waxaa loo baahanayaa markaa halkan marka la joogiyo tacaarud uu yimaado ilaa macrifati alaqwa bal ka xooga badan in la garto liyuqadama si loo horraysiiyo kaa xooga badan calaa hayri hayrkii looga horraysiiyo cinda tacaarudi marka tacaarud dhaco haddii aanla jamcin karahayn wadarajaat aladilati asharciyati calaa tartiibi aati haddaba adilada sharciga darajaadka ay leedahay tartiibta inoo soo socota ayay ahaatay kow alijmaacu ijmaaci ijmaacii baaba tii koowaad ay kaba dhigeenba maxaa ijmaacu yahay liannahu qadciyun horta ijmaacun khaasatan kii aan danniga ahayn weeye ee ama dee tawaatur ahaan laynoogu soo naqliya ama mushaahadka ahaa waa qadci oo dalaaladiisu waa tahay yaqiinteenu ixtimaal kale kuba sugnayn macsuum min alkhada dee ummadduna inay wax khada ah ay dhammaan isku wada raacaan o isku waafaqaanna taasna ummadda waa lagaba xafiday oo khada isagu uu noqdona waa ka dhowrsoon yahayba walaa yatadaraqu ilayhi naskun waa arrin uu adiladii kale kaga duwan yahay daliilkii qur'aankaa naskibaaba kuba iman kara sunihii naskibaa kuba iman karo dee waktigu samaysmaya ijmaac ayaan wakti wax la nasakhaba aan ahayn bo waa rasuulka ilaahay dabadiie naski isaga ku imanayaana maba jirto wاlmuraadu bihi lakiin ijmaaca noocaasa ee dee martabadaa xoogala leh waxaa looga jeeda alijmac اlqadciy ijmacii daniga ahaa maaha kii sukuutiga aya maaha kii bal xataa nudqigaba ahaa laakiin isagu waxa weeye aan dee tawaatur laynoogu soo naqlin ee daniga ahaa maaha ee waa kii qadciga ahaa ka qadcigiina wahuwa nudqiyo waa ka aan sukuutiga ahayn ee nudqiba almanquulu lasoo naqliyey bitawaaturi tawaatur oo dad badan oo kala duwan oo been aanay calaa sabiili itifaaq dee inay uga dhacdaan caada ahaan ka aamin nahay ayaaba inoo soo naqliyey awil mushaahadu ka la arkayaba loo joogo bikhilaafi hayri laakiin kii aan ka ahayn isagu martabadan ma yeelanayo oo daniba weeye laba annasu alqadciyu waa naskii qadciga ahaa wa huwa nawcaani naska qadcigii laba weeye alkitaabu kitaabku guud ahaan dalaaladiisu bal haba joogto ixtimaal inuu geli karo ay dalaaladiisu qaybadaniya noqon kartee laakiin xagga hubuudka iyo inuu inoo sugan yahay waa kaa qadciga ah oo waa qur'aanka dee tawaaturkaasubaabuu inagu soo gaadhay ka labaadna asunatu lmutawaatiratu sunadii tawaaturtay weeye horaanaynu sunada mutawaatiradaa usoo aragnay iyaduna dee yaqiin ba aynu inoo dee markaa aan yaqiininaynaa in rasuulka ilaahay dee uu yahay sunihiisii ay tahay ama rasuulka ilaahay ba uu kuba hadlay ama uu sameeyey oo bal wahiya fii quwati lkitaabi sunnaha mutawaatirkii kitaabka quwadiisa ayay kuba sugnaatay liannaha tufiidu alcilma alqadciya cilmi qadciya umuurahaasna waa umuurahan soo marray ayay faa'iideynaysaa ka saddexaad khabarulaxaadi waa khabarkii axaadi isna kalaamkiisa aan soo maray oo isagu dee aan martabadaa gaadhsiisnayn oo iminka kow labadu waxa weeye naskii qadcigaabaa sii qaybsamaya waa alijmaacu annasu alqadciyu iyo talaata khabaru laaxaadi haddaba isaguna tartiib buu leeyahay wa yuqadamu waa la horraysiinayaa minha min akhbaari alaaxaad asaxiixu lidaati baa mudnaanta koobaad leh ama martabada koobaad oo kaa haddii tacaarud dhaco aan la jamcin kara ahayn صaxiixa lidaati baa la horraysiin macnaa ka koobaad wuxuu noqonayaa صaxiix lidaati faالصaxiixu ligayri haddana waxaa soo raacaya aلصaxiixu ligayri faاlxasanu lidaati xasan lidaati baa martabadii saddexaad soo geli faاlxasanu ligayri ugu dambayna xasan ligayrihi ayaa imanaya isagoo saasay iyaguna dee quwadoodu ay u kala adag tahay ay u kala horeeyaan maxaa meeshii noqday saddex baan haynay alijmaac baan haynay iyo annasu alqadci khabar alaaxaad iyo kii afraad alqiyaasu qiyaaskii weeye waa kan aan kala soo baxnay wacinda axmed de qiyaaskuna hadda markaas umuuraha hore o dhan mi aanu jirin ayuu imanayaa siaan hore usoo ogaane wacinda axmed axmed agtiisa yuqadamu waa la horraysiinayaayo qowl صaxaabiyi calى alqiyaasi fii ixda riwaayatayn canhu laba riwaayo mid ahaan oo isaga laga wariyo mid ahaan macnu waa maxay imaam axmed buu inooga soo naqliyay haddii صaxaabi qowlkii jiro markan eegno dee adilo kaloo aan bal maalan haynay haddaan wax uga qiyaas qaadano qiyaaskaasi oo dee isaguba asal iyo daliil kale markaa kaba ratimayey qiyaaskaasna qowlkan صaxaabigu wuxuu keenaya wax ka duwan uu keenayo oo ay istacaarudaan waxa istacaaruday qiyaas aan haysano iyo qowlkii صaxaabiga istacaaruday oo kale ixda riwaayatayn lilimaam axmed qowlka صaxaabiga ayaa la horraysiinaya markaa qiyaaskii waa laga tegaya khaasatan hadduu qowlkaasi qowl intishaaray uu yahay wax mukhaalifoo saxaabadii aan kuba ognay aanu jirin ijmaac sukuutigaaba inoogaba soo baxayo waaba ka horraynaya qiyaaskii bal masalan markaa qiyaas iyo qowl saxaabi istacaarudaan ixda riwaayatayn buu leeyahy qiyaas qowlka saxaabiga kasii horreeya qiyaaskiiba bal kolley waa masalo marka laga qowl saxaabi iyo maraatibtii kole daynaan joogin imaka halka inta aan kuba gaabsanayno fain lam yakun daliilu min hadi اladila bal haddaba eg afar daliil baan haynaa qowlu صaxaabina bal haddaad kuba soo darato haddaan daliiladaa mid ka mida aada weydo adoo masale xukumkeed eegayo ama xaadise cusube ay kuguba timi istasxiba waxaa la wadanaya oo la kaxaysanaya la wadanaya alaslu asalkii asalkuna muxuu ahaa wahuwa baraa'atu dimmati ruuxan dimadiisu inay beri tahay weeye min atakaaliifi takaaliif ay kaba beri tahay oo bal masalan waa maxay waxaaba inaguba yimi de waatan dadka qaar ama soomkiisa iyo adkeeya aahaar aan jirinna ay kuba soo aroorto kol kol dee weliba ay badan taho barhkood mu'alafaad gaalo sida xaafidii ay ku khaas yeeleen waxaaba la yihi rajab soomkiisii waaba dee masalan gaar ahaantiisa marka la eego ayaaba la yidhi waaba dee soom waajibaaba dee ciditidhi oo kale maxay meesha noqonaysaa adiladaa inaan eegno haddii adiladaa wax inoo sugayo oo taa aan kaba qaadana aanay jirin maxaan u laabmaynaa albara alasliya ama alcadam alasli waxa ka maaman dee kol haddaan takliifi jirin waxii sharcigu la yimaadun baa keenay wax daliilo aanayaan jirin arrinkii hore oo dadka inaan wax saarani jirin oo cadam asliya ama albara alasliya ama cadamkaa hore ayaan kaxaysanaynaa oo dee bal intaan tani iman oon takliif tani iman dadka waxani may saarnayn waxani waxay u fuuleen inay mukalafiin ku noqdeen waa daliilkan yimi haddaan daliil jirin tii horaa loo laabmaya istisxaabkii oo waxa weeyaan wax dee meeshii jira oo xukum oo meesha imanaya ma jira weye faidaa tacaarada hadday istacaarudaan axadu hadihi aladilati adiladan mid ahaan midkood maca alaakhari ka kale maci ay iskaba hor yimaadaan oo xukum ay kuba kulmaan ay midkoodba dee wax kani faa'iideynaya ka duwan uu faa'iideynayo aynu jamcin kari weyno qudima alaqwa minha kii saa ay u kala xooga badan yihiin ayaa loo kala horraysiinaya tanbiih waa baraarujina laa yaqacu dee kol haddii tacaarud iyo imaka halkan lasoo sheegay laa yaqacu ma dhacayo horta tacaarudkani wuxuu ka imanaya shareecadu dee waa shareecada ilaahay soo dejiyey midna waaba kalaamkiisii sunnihiina waa waxyigiisii ijmaacuna waaba dee daliilka aan kaba baxsanayn bal masalan markaa qiyaaskuna dee iyaga ayuu kuba binaysan yahay uunoo marka wax la waayo ee waa taa aynu soo aragnay asal daliilkiisii wata in meesha qiyaaska ciladii kuba sugnayd ee xukumkaasi lahaa intaan adeegsano aan masaladii dee inaguba timee taa isaga ay iswaafaqsamayno ciladii oo kale aan kaba helna xukumkii aan siinayno adiladii markaa taa weeye haddaba mal markaa dee shareecada ilaahay aggees xaggiisa kaba timi tacarud dhexdeedii ma jiro isburini maba jirto ee waxa weeyaan waa ruuxan mujtahidka ee eegaya ayay agtiisa tacarudkan imanaya waa fahamkeenii iyo aragtideeniiba umuurahan dhici karta in labadan aan isqabadsiin weyno oon idhaahno kan baa kan caaridaya waana taas dee aimadu tacaarudkii dee ay usluubyo kala duwan ay kuma suuriyaan oo dee fawqa kuli dii cilmin caliimun oo wax adiga agtaada ku mutacaaridi ciddii kale kaa macrifo roonayd ama kaaga fahm roonayd halkan waabay suulinaysa agtiisa mutacaaridba kuma aha horta tacaarudku waa xaggan mujtahidka aragtidiise ee sharciga xaggiisa ee walow kaana min cindi hayr illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira taas sharciga xaggiisa ma jiraan bal marka haddaba wuxuu leeyahay tambiih laa yaqacu ma dhacayo tacaarudun iska hor imaatin iyo dee taas isburintaas bayna qadciyayni halkaa qadcatayni baa idiin taalla ee laba yo-ood weeye ta'daan jirinun laba nas oo qadciya ama laba daliiloo qadciya iyada tacaarud dhexdooda maba dhacayo ilaa idaa kaana inuu yahay mooye axaduhumaa midkood naasikhan mid ansa nasakhaya lilaakari haddii dee midkood uu horreeyey oo la nasakho waa tan aayad qur'aan oo la nasakhay aan soo aragnay aayaadkan qur'aan ee kale naasikha ah way isdee tacaarud baa kaba dhexeeyo xukumka taasi faa'iidayinsa iyo kani waa kala duwayn maanta tacaarudkii dee wuxuu kuma suulayaa waa kii horaa mansuukhaba marka haddaanay dariiqaa noqon oo labadiiba ay dee lagu camal falayo tacaarud kama dhacayo laba qadci lianna kula qadciyin mid kas aw mukhasisan lahu amase kii dee midkaan midkoodka kale uu khaas yeelaya mooye lianna kula qadciyin waa daliil kastoo qadciyi yufiidu alcilma walcamala cilmi iyo camal buu inoo wada faa'iideynaya faidaa tacaaradaa hadday iskaba hor yimaadaan tanaaqadaa way isburinayaan wa shariicatu shareicaduna laa tatanaaqadu isma buriso taasi iyadu waa mid waa tambiih qayb walaa bayna qadciyin wadaniin daliil qadciyah oo kaa cilmiga iyo camalkaba inoo wada faa'iideynaya ah iyo mid isagu dani ah oo dee camal inoo faa'iideynaya bal haddaanu cilmigaa inoo faa'iideyn iyaga dhexdoodana tacaarud kama dhacayo sababtaanu u dhacayna waxa weeye lianna daniya kan danigii laa yuqaawimu waa laga quwo badan yahay oo haddii aanu khaas yeelahayn haddii aynaan jamcin karin ma isma hortaagayo alqadciya qadcigii wax caaridi kara oo dee u dhigmaya ma aha bal yuqadamu waa la horraysiinaya kan baa laga tegayaayo alqadciyu kii qadcigaaba caleyhi cala daniyi lagaba horraysiinaya maa lam yukan mukhasisan lahu mideesayna awal hore soo maray isaga khaas yeelaya haddaanu noqon oo waa taan soo aragnay axaadiis aayaad qur-aanna takhsiisisay oo fa yakuuna markaa aanu noqon min baabi takhsiis alcaam caamkii oo la khaas yeelo dee taasi waa bayaan nooc bayaan weeye oo iyadu tacaarud mahasaynu soo maray kama taqadama halkaasna waxaa idin yaalla eegta kama taqadama labada dhibcood un yeera dee sidii qaafkan u qoron si de aynu hore usoo maray oo falaa yutraku lama tegayo adaniyu danigii lagama loogama waxa weeyaan liwujuud alqadciyi xiinaidin markaa qadcigan jira daraaddeed danigii loogama tegayo de ina uu khaas yeelay waa nooc bayaan ama uu qaydayba markaa taas labadoodiiba waa lagu wada camal falaya ee marka aanay taasi jirin dee qadcigun baa la qaadanaya miثaalu dalika qowluhu tacala kaa mihaalkiisu waa ilahay qowlkiisii uu yidhi xurimat calaykum اlmaytaةu wاdamu macnaa baktigaa laydinka xarimay iyo dhiigga fahada kani nasu nas weeye qadciyu الhubuuti inuu sugnaanshihiisu dee waaba kalaamkii ilaahay oo waa qadci caamu dalaalati laakiin ifaadadiisan iyo macnahan uu inoo faa'iideynayaana waa macno caam oo muxuu dalaaladiisa ay caam ku tahay fi kuli maytatin oo markaa maxay noqon waa wax kastoo baktiyey xaaraan buu idinkaba ye wa kulli damin iyo dhiig kasta ooba xaaraan buu idinka yeeba dalaaladiisu waa caame laakiin maxaa meesha yimi maca xadiidi uxilat lana maytatani wadamani xadiian hore takhriijkiisa safxadii saddex iyo afartan baan kollay markan soo hayna baan soo sheegay waxaa laynoo baneeyey laba bakti iyo laba dhiig ama almaytatani faaljaraadu walxuutu waa ayaxa labada bakti iyo waxaa badda ku jira wa ama damani labada dhiig falkabida wadexaal dee asalkoodaa dhiigba ah bal markaa tan oo kale imika lama odhanayno kani waa xadiisba bal sanadkiisa saan soo arinay bal maqaalbeela kama sugnaa oo imika aayad qur'aanana way istacaarudayaan tan oo kale lama odhanayo qadcigan iyo danigan baa meesha kulmay oo dee danigan baan kaba tegaynaaye waa taksiis baabkiio maytadaa ilaahay inagaba xarimay ee anwaacu maytat caam yeelaysay ayaa waxaa laga soo reebaya o labadan xadiidka labadaasi way kaba baxsan yihin weeye dhiiggiina wuxuu noqday dee bal aayad qur'aan oo kale wadama masfuuxan taas baaba ilaahay suuratu ancaamba kuba yidhiyo dhiig dhammaantii ma aha ee waa dhiigkaa dareeraya masfuuxa ee saa'ilkaa markaa kuwana dhiig saa'ilaba ma aha oo bal matalan qaydka aayadaasaaba hore usii saare bal tanna waa inoo saa saarto marka haddaba danigan iyo qadcagan iyo saa noocan ay isaga hor yimaadeen yahay waa baab taksiisiyood iyadu dhibaato ma laha waxaa kaloo iyadna mihaalkia wa xadiiu maytat lbaxri mihaalu dalika qowluhu tacaala wa xadiiu maytat lbaxri baktiga mee badda waxa weeyaan baktigiisa xadiidkii kuba yimi wa huwa qowluhu salى الlahu عalيه waslم fi اlbaحri huwa الdahuuru maauhu oo me fii kuli maytati wa kuli dami maca xadiiثi uxilat wa maca xadiiثi maytati اlbaحri halkaasay ku cadfantay iyo xadiidkii kale ahaa waayo waa takhsiiskii une maytada badda wahuwa qowluhu salى الlahu عalيه waslm fi اlbaحri huwa الdahuuru maauhu waa ka ay biyihiisu daahirka yihiin alxilu maytatuh ee baktiga biyihiisaasi waa daahir dee wixii baktigiisuna waa ka uu xalaasha yahay fakhasasa cumuuma alkitaab fakhusisa waa la khaas yeelay cumuum lkitaabi kitaabka cumuumkiisii wa huwa qadciyun bikhabari اlaaxaadi khabar aaxaad baa lagu khaas yeelay wa huwa daniyun xadiidkan dambana asxaabu sunan baa xadiid abi hureyre inoogaba wariyey a'imadana dee mid wax ka badan baa saxiix yeelay walam yuqadam ilqadciyu cala daniyi suuradan qadcigii danigii lagama horreysin tee ku hadhay maxaa tee hadhay faida curifa haddii la ogaado arrinkaas aan ogaano annahu laa yaqacu tacaarudu bayna qadciyayn waa tambiihi laba qadci inaan tacaarud dhexdooda dha ahayn walaa bayna qadciyin wa daniyin qadciyo danina dhexdooda tacaarud aanu dhexayn halkee tacaarudka haddaba kaba imanaya lam yabqa ma hadhayo ila daniyaani waa labadii daliil ee mid kastaaba daniga ahaa kuwaasaa dhexdooda tacaarud dhacaab faidaa tacaarada daniyaani laba daliil oo labaduba ay dani yihiin macnaa hubuudkooda ayaaba dani ah hadday kuwaasi iskaba hor yimaadaan falaa yakhluu amruhumaa arrinkoodu kama marhnaanayo min ixda xaalatayn laba xaalo mid ahaan weeye macnaa laba daliil baa isaga keen hor yimi laba xadiid baa iska hor yimi xadiidkani wuxuu inoo faa'iidaynayo ayaa kan kale wax ka duwan inoo faa'iidaynaya way istacaarudeen markaa laba xaalo mid ahaan bay arrinkoodu noqonaya ta hore alawalu imkaanu اljamci baynahuma waa xaalka hore ama arrinka hore waa inay suurtagal tahay in la jamciyo iyagoo laysu geeyo oo xataa midkood ta'wiilbaha lagu sameeye wax dee imaka labadoodiiba aan ugu wada camal fali karno aynu u wada qaadan karno inaan midkood ugaba tegin lala yimaado wathaaniyatu xaalada labaadna markaa waxay adeeg ixdaa xaalatayni toddobaad caadi bay tahay athaaniyatu dee daahirkuna waxaa ta horena alula in la yidhaha alawalu dee wax markaasi alula iyo athaaniyatu ina ixdaa xaalataynna way noo taalo taaniis baa horreeyeen oo tan horaan leeyahay waa dee waxaa munaasabadu ayd ama daahirku alula kollayna waxaan isleeyahay say tahayba wathaaniyatu cadam imkaani xaalada labaadna waa inaanay suurtagal ahayn in la jamciyo labada xaalo dee iyagii baa duruq yeelana fa fii xaalati imkaani aljamci marka ay suurtagaltay in la jamciyo xaaladeedaas oo macnaa labadii aan isu geyn karno yujmacu baynahumaa waa la jamcinaya waa la isu geynaya waayo intaa labadii daliil mid ahaan laga tegi lahaa dee iyadoo lagu wada camal falo ayaa meesha kaba roono inta ay suurtagelaysa in lagu wada camal fala lama kala horraysiinayo oo midkood lagama tegayo marka maxaan sawaabun culima taarikhuma halkan taariikhdii wuruudkooda ha la ogaado aw lam yuclam yaan la ogaanin waa isla midun mihaalu dalika xadiiث اktisaar rasuuli slى الlahu عalيه waslm bifadli maymunata waa xadiidkii kuba yimi rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh isagoo gurigii yimi dee xamaamkiina ay biyo yaaleen biyahaasoo dee ay ahayd biyo maymuuna intay ku maydhatay wixii kaba hadhay inuu rasuulku kuba maydhay wa qowlihi rasuulka ilaahay qowlkiisii lahaa iyada uu ku yidhi bacda an akhbaratu intay u sheegtay dabadeed annahaa kaanat junuban inay janaabaysnayd ina almaaa laa yajnubu biyuhu janaabo ma noqdaan oo biyuhu ma janaabobayaan oo macnaa waxaa rasuulka ilaahay baa biyahan ku maydhay maymuunaa tidhi biyahan anaa ku maydhay anoo janaabaysan janaaban kagama maydho intana oo wixii iga hadhay bay tidhi rasuulku wuxuu ku yidhi biyuhu dee iyagu adigu haddaad janaabaysnayd janaabadu biyahan ma gelayso oo biyuhu ma noqonayaan wax janaabaysan mama noqonayaan bal taas waana xadiid asxaabu sunan ay wariyeen nasaa-i un mooye tirmidiya ibnu khusayme iyo qolooyin kalena ay saxiix yeeleen ibnu cabaas oo ay maymuuna u habaryarahayd baana xadiidka inooga soo warinayay bal xadiidkaasi waa jira maxay iska hor yimaadeen maca xadiidi nahyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay nahyigiisa xadiidkiisii uu nahiyey an tatasila almar'atu bifadli rajuli wاrajulu bifadli اlmar'a haweenaydu inay ku maydhato nin wuxuu reebay ninkuna inuu ku maydho haweeney waxay reebtay waana xadiid abi daa'uud iyo nasaa-iyo nin aan la magacaabin oo asxaabtii rasuulka ka mida ay wariyaan sanadku waa saxiixa bal markaa egtana nahyi weeye tana rasuulka ilahay waa ka yidhi ina almaa laa yajnub muxuu yihi fajumica baynahumaa waxaa lagu jamciyey bixamli nahyi nahyigii oo lagu xambaaray cala alkarahati nahyigu waa inaanay xaaraan ma ahayn laakiin waa laga roonye weeye markaa waa karaha un oo ruux hadduu iska dayn karaha iskaba daayo laakiin haddii kale dhib ma laha walficl ficilkiina waxaa lagu xambaaray cala libaaxati waa shaygiiba shaygani waa banaanye weeye tanna waa in laga roonyo ama ay karaaha tahay unbay tilmaamaysaa labadii xadiid saasa aynu ugu wada camal fallay wa yu-ayid hada aljamca jamcigan waxaa xoogeynaya xadiidu bi'ri budaacata ceelkaa budaaca la odhanaya ama beertaa kuba yaalay xadiidkiisii oo muxuu ahaa إن الماء ضهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على الريح والضعم واللون معنaa ujeedadu biyii haddaan wax nijaaseeye la helin maydhasho ruux ku maydho iyo farahu geliye iyo ruux janaabaysan baa ay duulduul ku duula iyo waxaa mustacmal kuma noqonaya baa xadiidkoo dambe inoo keenayey bal markaa xadiidkaas waayo hadal yar buu u yar baahday laba xadiid bay isdhexgeliyeen oon islahayn casharka dambe insha allahu taala si taamiya subxaana allah subxaana wa tacaala aclam